madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa u hambaliyeeyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo guddoomiyaha cusub ee midowda afrika mudane maxamuud cali yuusuf oo loo doortay guddoomiyaha midowda afrika afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu hambaliyo u diray guddoomiyaha cusub ee midowda afrika oo loo doortay maxamuud cali yuusuf kaasoo horey u ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo kaga qayb galay adis ababa caasimadda dalka etoobiya shir madaxeedka sannadlaha ah ee dalalka midowda afrika oo maanta lagu doortay hoggaanka cusub ee hoggaamin doona afarta sane soo socda ururka midowda afrika haddaba jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay u hambalyeynaysaa walaalahood jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan wasiir maxamuud cali yuusuf oo ku guulaystay guddoomiyaha midowda afrika taasoo fursad gaara u ah dalkeenna maadaama soomaaliya safka hore kaga jirto howlgallada iyo qorshayaasha xasilinta iyo nabadaynta ee midowda afrika sidoo kale jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay u hambalyeynaysaa walaalahood dowladda aljeeriya gaar ahaan danjire salma xadiidi oo ku guulaysatay guddoomiye ku-xigeenka midowda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa doorashada kadib waxa uu si gaara ugu hambaliyeeyey walaalkiis madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele iyo guddoomiyaha cusub ee midowda afrika mudane maxamuud cali yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyey dowladda kenya iyo ra'iisul wasaare riyaala odinga dadaalka ay ku bixiyeen hanashada hoggaanka afrika wuxuuna xusay muhiimadda ay leedahay in gobolku iska kaashado fagaarayaasha heer qaaradeed iyo heer caalam si loo adkeeyo wadajirka iyo xasiloonnida geeska afrika shirka sanadlaha ah ee midowda afrika oo ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya ayaa lagu doortay guddoomiyaha cusub ee hoggaamin doona midowda afrika waxaana tartan halkaasi ka dhacay ku guuleystay maxamuud cali yuusuf oo ah nin soomaali ah oo kasoo jeeda dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti arrintaasi ayaa inta badan madaxda iyo bulshada soomaaliyeed waxa ay ugu hambalyeeyeen madaxda iyo shacabka dalka jabuuti oo markii ugu horreysay qabtay hoggaanka ururka midowda afrika